bandhiga labaad ee buugga noola barad oo uu qoray qoraaliibaan indhacade oo ka mid ah aqoon-yahanada daayarta ah ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda balasma farceeda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana ka qayb galay munaasabadda xubno ka socday golaha wakiilada jubbaland qaar ka mid ah hogaanka ururada dhalinyarada aday ka socotay jaamacadaha magaalada iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii ka socotay jaamacadaha magaalada iyo hogaanka ururada dhalinyarada iyaga oo bogaadiyey qoraaga buugga waxaan ku faraxsanahay in magaalada kismaayo oo ah magaaladeydii magaaladeennina wada ah saaxiibkeen liibaan oo mudnaan gaarana siiyey oo xamar nooga yimid oo bugaagtiisii meeshii lagu soo bandhigay ugu horreysay annaga naga dhigay labadii buug oo uu keenay inuusan diyaaradda boorso qayb kula noqonayn oo ay magaalada reebtay dhanka kale xildhibaanadii ka qayb galay bandhigga buugga ayaa soo dhoweeyey buuggan iyagoona u mahadceliyey qoraaga buugga haddii xitaa aad qorto buuggii yaa kaa gadan doono macnaha buuggii daalacadiisa uu dhib badan ku maray haddana yaa kaa iibsan doono ayuu ka fikirayaa mar labaad midda kale bulshadeennu oon fahamsanayn buugga wuxuu yahay qofka buugga qorayo dhiirigelin buu u baahan yahay bulshadu dhiirigelin kama helo ma sabood gareeyaan taa waa isku raacsanaan u malaynayaa marka waxaa loo baahan yahay qof kastoo buug qorayo bulshadu inay gacan qabato oo ay dhiirigeliso tan kale waxaa weeye kaalinta dowladda laftigeedu in badan waxaa lagu soo celiyaa qorayaashu maktabad ay wax ku qoraan ma haya ma helaan waa sax laakiin dowladdu si daban bay u shaqaynaysaa gabagabadii munaasabadda waxaa soo xiray qoraaliibaan indhacade isaga oo ka sheekeeyey waxa ku dhaliyey qoridda buugga noola barada buugga horta waa sababaha uu ku imaaday waa xilligii markaa kuliyadda aan dhiganaynay medicinka sanadkii saddexaad bina meelahaas oo kaleeto markaan soo maraynay waa maalin maalmaha ka mid ah ardadii markaa kuliyadda aan isla dhiganaynay waa waxyaabaha waxaa lagu murmay qofku muxuu wax ku fahmi karaa oo aqoontiisuna ay ku kordhi kartaa marka laga hara marka laga hadlayo umadnimada ama ummaddu maxay wax ku fahmi kartaa wax loogu sheegi karaa waxyaabaha isku soo hadal qaadna waxaa ka mid ah afkeeda marka arday ka mid ah wuxuu yidhi af soomaaligu ma noqon karo af cilmi xambaari kara sidaa lagu kala tegey anigu intaasaa markaa ka seexan waaye inay taasaa marka waxay igu noqotay nabar igu taagan inuu af soomaaligu noqon karin af cilmi ah marka dib baa u fikiray waxaa is idhi maxaa muhiim ah oo maanta haddaad wakti aada geliso ee aadna fahamsantaha aqoonteeda aada leedahay maxay noqon karaa marka diba isugu laabtay marka aniga markaas maynan soo gaarin xilligii markaa oo intii oo aasaaskii hoosaa markaa ku jirnay kuliyadda maynan soo gaarin qaybtii markaa oo daweynta saxda ay bilaabanaysay ama xanuunada waxaa lala falgalayo ama xanuunka sidii loo daaway markaa maynan soo gaarin inaga aasaaskii baynu ku jirnay markaa aasaaskina kuliyad maadadan waynu soo dhaafnay marka waxay tiri maadadan baad markaa ka bilaabi kartaa waxay wakti ugu qaadataba maadaama af soomaaligu xagga caafimaadku erey bixintiisu aada u kooban tahay waxaay kugu kalifaysaa marka wakti badan inaad adigu gelisid